halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha agost waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo nuur xasan nuur
taariikhdan maxaan lahaa nisaamsan wax la koobi kara ma aha allaha u naxariisto hadda dhowr daqiiqa ka horbey warkay soo gaaray keligeysi waa nin maaragtay cumrigiisoo dhan dalka u shaqaynayay jeeska wax ka dhisay dalka maaragtay door weyn ka qaatay mas-uuliyin weyn ka soo qabtay dalka daani isaga waxaan iskugu kaahoreysay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kontonkii baan iskugu kaahoreysay markaas dalka waxaa xukumayay talyaaniga maamulkiisa ayaan ku dhex jirnay kaasi wuxuu ahaa jenaraal maxamed cali sharmaan oo ka warramaya taariikh nololeedka jenaraal maxamed cali samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo xalay ku geeriyooday gobolka virginiya ee dalkan maraykanka warbixin ayaannu idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaystayaal baqli doontaan faahfaahin ku saabsan bandhigga caalamiga ee bugaagta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay maraykanku in ay tagaan goobaha ay ka dhacayaan banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda etoobiya ee dalkaasi bayaan jimcihii ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu baaqay muwaadiniinta maraykanku inay ka baaqsadaan meelaha ay ka dhacayaan iskudhacyada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo kooxaha mudaaharaadayaasha ah gaar ahaan maamul goboleedyada amxaarada iyo oramada dowladda etoobiya ayaa ku eedeysay mucaaradka gudaha iyo dibadda in ay soo abaabuleen waxa ay ugu yeedheen bannaanbaxyo aan sharci ahayn magaalada hasaaka ee ku taalla waqooyi bari ee dalka suuriya ayaa noqotay goob uu u soo wareegay dagaalada sokeeye ee dalkaasi kadib markii ay diyaaradaha dagaalka suuriya duqeeyeen xoogaga kurdiyiinta ee halkaasi ka dagaalama halka maraykankana uu magaaladaasi u diray diyaarado dagaal si ay u difaacaan ciidamada xulafada la ah kumanaan kun oo dad rayida ayaa ka barakacay magaalada oo ay ku badan yihiin dadka kurdishka ah tan iyo markii uu rajiimka suuriya bilaabay duqaymaha xagga cirka ah khamiistii goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka suuriya ay bartilmaameedsadeen xarumo militari oo ay leeyihiin xoogaga kurdiyiinta halkaasoo la sheegayo inay ku dhinteen dad tobaneeyo gaaraya maraykanka oo ka jawaabaya ayaa diyaaradihiisa dagaalka u diray goobta si uu u ilaaliyo ciidamada xulafada la ah afayeen u hadlay bentagonka ayaa sheegay in ay la xiriireen dowladda ruushka oo maalmahanba dalka suuriya ka waday duqeymo cirka ah oo ay ku taageerayso ciidamada dowladda hase yeeshee ruushka ayaa sheegay in aysan ku lug lahayn weerarka magaalada hasaaka
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey bandhiggii bugaagta caalamiga ah ee maalmahanba ka socday magaalada warbixin faahfaahin oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa saynab abuukar
bandhigga caalamiga carwada buugaagta uu socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa qorayaal soomaaliya ajanabi isugu jiray ay kusoo bandhigeen buugaag ay qoreen kuwaas oo ka hadlaya dhaqanka suugaanta arrimaha jacaylka iyo weliba siyaasada dalka naciimo abwaan qorane ayaa bandhigan kaga qayb gashay buugga qoys ilaa iyo qaran oo ahaa keedii ugu horeeyey oo ay qorto oo ka hadlaya isku xirka qoyska iyo qaranka
lagu soo dabaalo haddii la waayay xal kale oo aynu kusoo dabaali kari weyne xasilooni waxaynu u baahannahay inaynu horta marka hore qoys ahaan soo dhisano waayo waxa la dhahdaa marka qoys wanaagsan la hela ubad wanaagsan la hela markii ubad wanaagsan la helana waxaa la helaa umad dhinac walba iskaga dheeli jiran markaas ayaa la heli karaa qaran idibadiisa u taagan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii ka qayb galay bandhiga caalamiga ee buugaagta ee magaalada muqdisho ayaa iibsaday qaar ka mid ah buugaagtii lasoo bandhigay waxaana uu xusay in bandhigan uu tusaale u noqon doono soomaaliyada cusub mustaqbalkeeda maruu ka hadlayay bandhiga waxaa aad yo aad farxad weyn aniga si gaar ii taabatay ah in sanadkii labaad bandhigga bugaagta ee magaalada muqdisho kaa keliya ma ahane in bugaagta lasoo bandhigay intooda badan ay bugaag soomaali ay yihiin oo ku qoran mxuu aha afka soomaaliga annay qoreen dad soomaali ah waa farxad dheeri ayadan waxay tusinaysaa ama dhiirigelinaysaa taas qorista qofku waxa uu maskaxdiisa ku jira ilaan maskaxdaada qof akhrin karta ma laha laakiin markaad qalin iyo warqad inta qaadato aad qorto waa la akhrin karaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa inuu akhristo buugaagta ee noocyada ay yihiin waxaana uu sheegay in inta badan uu akhriyo buugaagta ay qoreen hogaamiyaasha caalamka waxaana uu tilmaamay inuu ku tala jiro inuu qoro buug marka uu ka fariisto siyaasada dalka maadooyinkii aniga takhasuskayga ahay hadda wax badan oo ka mid ah ma aqhriyo runtii bugaagta maantaan akhriyo kuwa siyaasadda kuwa horumarka kuwa nabadda iyo xalinta khilaafaadka kuwa maxaanku yidhahdaaye dowlad dhisidda iyo bugaagta ka hadlaya experiensiga ama waaye aragnimada ummadaha isbeddelka sameeyey hadda ka horaan sheegay hogaamiyaal caalami ah oo dalkooda isbedello waaweyn ku sameeyey maalintii ay hogaanka qabteen iyo maalintii ay ka tegayeen iyo maanta dalalkoodii ay yacni isbedel weyn oo la muuqan karo ka muuqdo waayo aragnimadoodiina waan akhriyaa intaa waxaa ii dheer oon dhex gashadaa bugaagta suugaanta soomaalida ka hadlaysa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay dib u yagleesho madxafka qaranka si loo horumariyo qoraalka iyo akhriska afka soomaaliga islamarkaana loo baahayo cilmiga iyo aqoonta waxaa hadda muxuu ahay abaabulkeedii oo xoogla u soco maktabadii qaranka in dib loo furo madxafkii in dib loo furo dhammaan mashaariic iyo tiyaatarkii in dib loo dayactiro dib loo hagaajiyo mashaariicdaasoo dhan hadda kuwa soo socda oo wakhtiga soo socda ugu horeeya waaye hadda wixii ka horreeyey waxaa laga yaabaa inaanaan lagu fikiri karinoo soomaaliya hadda iyo wixii ka horreeyey waxay aad ugu mashquulsanayd siday u fariisan lahayd bandhigan buugaagta waxaa dhanka kale barbar socday doodaya casharo ku saabsanaa arrimaha dhaqanka iyo jaceylka waxaana dadka sanadkan lagu martiqaaday ka mid ahaa labada tababare ee isu dhaxay axmed jawhari bilaal iyo hibo cumar oo ka yimid dalka biritain kuwaas oo casharo ku saabsan guurka xulashadiisa iyo sida lamaanaha isu doonaya ay farxad ugu wada noolaan lahaayeen kasoo jeediya halkaasi waana midda sida gaarka ah xiisaha ugu yeeshay inta dooduhu socdeen sanadkii horeaan imiday oo aad meesha igu aragtay marka waxaan ballan qaadahayd sanadka dambe inay soo raacaysa xaaska annaga waxaan ka shaqaynaa qoysaska iyo horumarintooda isfahansiinta lamaanaha si aan u helno ilmo qurux badan oo wanaagsan kabacdina ay u noqdaan jiil wanaagsan iyo bulsho wanaagsan sanadkan wuxuu sanadkii hore kaga duwan yahay koow sanadkii hore bilow buu ahaa sanadkanna waa sanadkii labaad sanadka hore dad tiro badan ma imaanin maanta dad aad u tiro badan ayimid sanadka hore dhallinyaro badan oo wax qortay ma jirin sanadkan dhallinyaro badan oo wax qortay ayaa jirta oo luqada af soomaaliga ku qoray gaar ahaan oona aad ugu faraxsanahay runtii inuu qofku ku faano luqadiisa diintiisa ahaantiisa waa waxaan u soconno ee aan rabno dadkeenna meel kastay caalamka ka joogaan in aan gaadhsiino axmed jawhari oo aada uga ololeeya guurka ayaa dhanka kale ka mid ahaa shaqhsiyaadka su-aalaha weydiiya madaxweynaha taa oo ka duwanayd dhammaan waxyaabihii la weydiiyey islamarkaana madadaalo ku badashay jawiga bandhiga iyo habsame u socodkiisa soona jiidatay dadkii goobta ku sugnaa inkastoo ay ka qoslisay madaxweynaha qudhiisa maadaama si gaar ah madaxweynaha ay u qusaysay su-aashaydu waxay tahay su-aal aad u dhib badan kow in la isjeclaado waxaan filayaa xarumo badan in akhriska loo furo laakiin dadku si ay nabad u helaan waxa iiga horraysa inay isjeclaadaan horta ma jiraan xarumo la ysku jeclaado oo dib loo barto in la isjeclaado qaybta u dambaysa ee su-aasha mudana madaxweyne nebigu wuxuu yidhi sal allahu caleyh wasalam tahaaduu taxaabuu hadyaddii kuugu dambaysay xaasaskaaga aad siisay goormay madaxweyne xasan sheekh oo ka jawaabaya su-aashaasna waxa uu yidhi
war hadde maalin kasta anigaba hadiyadoo ag fadhiye maxaaba muxuu ahay hadiyadda aniga iga weynoo jirta waa maxay anaa hadiyada awoowe iyo maxaan ku rahay yaan anigu ahay hadda muxuu ahay intaasaana tilmaam u ah guurkayga siduu u waaray aniga iyo ayeeyadiina weli waa isla jirnaa waa joognaa marka taasaa daliil la taaban karo waa in meesha jacaylna uu ka jiray wanaagna uu ka jiray sanadihii dheeraay ee la soo wada jiray laakiin xaqiiqada waxay tahay oo hooyo kasta iyo aabbo kastoo soomaaliyeed ama hadda jira ama kuwa biri hooye aabbo noqon doonaba aan runtii talada aan siina waxay tahay caruurtaada mustaqbalka sida ay dhaqankooda iyo qofnimadooda uu noqonayo waxay ku xidhan tahay cilaaqaadka hooyada iyo aabbaha ka dhexeeya si kastoo ay ahaato waa sanadkii labaad oo la qabto bandhigan iyadoo ay kasoo qayb galeen dad kala duwan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa shaqsiyaad sanadkii hore ka qaybgalayaal un ku koobnaa hase ahaatee sanadkan ku dhiiraday inay qorayaal isku bedelaan taa oo dhiiro gelisay boqolaal dhalinyaro ah oo bandhiga timid kuwaas oo rajeynaya in sanadka dambe buug ay qoreen ay iyaguna lasoo shirtagaan goobta kadib markii ay arkeen dad haldhooro ah oo bulshada wax badan kusoo kordhiyay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad nagala socotaan idaacaddeenna subaxnimo oo si toos ah aad uga dhegaysanaysaan v o a washington markaana dalka masar boqolaal qof oo tahriibayaal ah ayaa xukuumadda dalka masar ay xabsiyada ka sii daysay dadkan ayaa u kala dhashay dalalka soomaaliya suudaan ethoobiya iyo eritreya warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada qaahiro ka soo diray waryaheenna xuseen saxnuuni
ciidamada amniga ee dowladda masar ayaa xabsiyada ka sii daayay in ka badan boqol qof oo muhaajiriin ah oo in muddo ah ku xirnaa waqooyiga dalkani sida warbaahinta masar ay sheegtay tahriibayaasha la sii daayay ayaa u dhashay dalalka soomaaliya suudaan ethoobiya iyo eritereya kuwaasoo tiradoodu gaaraya boqol iyo labaatan qof saraakiisha ciidamada booliska ee magaalada eliskandariya ayaa warfideenka u sheegay sii daynta muhaajiriintani inay timid ka gadaal markii u n h c r ta ay caddaysay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee dib u helay xoriyadooda ayaa ii xaqiijiyey soomaalida xabsiyada laga sii daayay inay gaarayaan lix iyo konton qof oo isugu jira rag iyo dumar gabar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee xabsiyada laga soo daayay ayaan kula kulmay xaafadda soomaalida ay ka degan tahay magaaladan qaahira ee caashira waxaana wax ka weydiiyey tahriibayaasha xoriyadooda dib u helay nairuus maxamed cali alidhaawala soomaalida iyo anaka dhan boqol iyo labaatan ku baaheen wadamada eliteria etoobiya soomaali iyo suudaaneed dumar caruur iyo rag intaba intaana soo daayan iyo intaa warqado iyo dhikaaraan wadana nagu soo dhaminta afar banaankeena keeneen may waxba kuma
saddex maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda masar ay sii daysay tahriibyaal isugu jira afrikaan iyo carab kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa xabsiyada magaalooyinka eliskandariya iyo baltiin dhinaca kale jaaliyadda soomaalida ee waddankani ayaa ii sheegtay qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee ku xirnaa dalkani in lagu riday xukun ah in loo tarxiilo dalkooda jacfar cabdilaahi xasan afhayeenka jaaliyadda soomaalida ee dalka masar ayaan weydiiyey goorta lagu wado in soomaalida dib loogu celiyo dalka soomaaliya dadka maanta tarxiilka lagu xukumay waxay gaarayaan lix soomaali ah taas oo ka dhigaysa tirada guud ee soomaalida tarxiilka lagu xukumay ee dalka masar ee sugaya in tikedada loo jaro dalka soomaaliya dib loogu celiyo ee lix iyo toban soomaaliya sababta loo reebana waxay tahay waxaysan haysan sharciga aqoonsiga ah ee uu bixiyo united nations dadka la siiyo qaxootiga ah waxaan filaynaa in dib loogu celiyo qof kasta markii ehelkiisa oo usoo jarto ticket ayaa dib loogu celin doonaa dalka soomaaliya wadanka sharciga waxaa weye u n intaa ku jirta xabsiga ayay ku siinaya waxaa ubaahan tahay laakiin markay celis noqoto waxaa ku celinaya waa adiga iyo jeebkaaga weye sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii dowladda masar xabsiyadeeda ay ka sii daysay boqolaal soomaali ah xilyo kala duwan halka tobaneeyo kale loo tarxiilay dalka soomaaliya labadii sane ee ugu dambeysay dalkani waxaa kusoo qulqulayay dhalinyaro soomaaliyeed oo da-doodu ay ka hoosayso labaatan sano kuwaasoo doonaya inay ka tahriibaan xeebaha masar si ay u gaaraan dalalka reer yuruba inta la og yahay in ka badan laba boqol oo muhaajiriin soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha dalkani labadii sano ee ugu dambeysay waa sida ay xaqiijiyaan hay-adaha qaxootiga ee dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da ee magaalada qaahire ayuu ahaa xuseen saxnuuni markaana warar kale hay-adda human rights watch ayaa ugu baaqday xokeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry in madaxda dalalka uu toddobaadkan booqanaya ee kala ah kenya nigeria iyo sacuudi carabiya uu kala hadlo xaqdhowrista xuquuqda aadanaha faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
human rights watch ayaa warbixin qoraal ah oo ay u gudbisay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxay ku boorisay in booqashadiisana uu uga faa'iideeyo sidii uu madaxda dalalkaasi ugu cadaadin lahaa in ay dhowraan xuquuqda aadamaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa labaiyo labaatanka bishani la kulmi doona madaxda dalka kenya waxaana uu u gudbi doonaa dalka nigeria saddex iyo labaatanka bisha isagoo afar iyo labaatanka bishana gaari doona boqortooyada sacuudiga sara morgan oo ah maamulaha xafiiska human rights watch ee magaaladani washington ayaa dhambaalkan ugu baaqday in john kerry uu madaxda nigeria iyo kenya ku dhiirigeliyo in ciidamada dalalkaasi ay ka shaqeeyaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda una dhowri lahaayeen xuquuqdooda islamarkaana ay ka daayaan cagajuglaynta ku-xadgudubka xuquuqda muwaadiniinta rayidka ah dhambaalka human rights watch ayaa sidoo kale ugu baaqay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka in uu ku cadaadiyo dowladda sacuudigu inay joojiso duqaynta diyaaradaha ee sacuudiga iyo xulafadiisu ay la beegsanayaan dalka yemen iyagoo adeegsanaya hub uu maraykanku ka iibiyey human rights watch ayaa ugu baaqday john kerry inuu madaxda dalka kenya kala hadlo sidii ay ciidamada dalkaasi u joojin lahaayeen cadaadiska iyo jirdilka ay dadka rayidka ah ku hayaan waxaa kale oo ay warbixintani xustay inay habboon tahay in maraykanku uu ku cadaadiyo dowladda kenya inay ka noqoto go-aanka ay ku xidhayso xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington madaxweynaha somalilan axmed maxamuud siilaanyo ayaa booqasho ku tegay gobolka sool warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nooga soo diray gobolkaasi wariyaha v o eda ee sool
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyi ayaa soo gaadhay gobolka sool gaaraan deegaanka adhe cadeeye halkaas oo ka dhacay shir ay kasoo qaybogaleen isimada iyo cuqaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan shirkan ayaa wuxuu ah mid si weyn halkaasi looga hadlayay nabadda iyo xoojinta iyo heshiisyadii ka dhacay deegaanka horboogaysa iyo heshiiskii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka adhe cadeeye ee gobolka sool
waxaan ka u arkaa uwaxeeda damay la socda waxaan ku qanacsanahay inuu baahanya in dalaagis lagu sameeyo saadaqaysiga kuraasida baarlamaanka dowladda somaliland waxaan soo dhawanayaa isfahamka huraca iyo wadahaladka hoo socda aniga iyo saaxiibka cali qaystahay garad jaamac garad ismaaciil oo ku hadlayay afka isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradkii madashaasi joogay cuqaashii halkan ka hadashay waxay ka turjumaysay dareenkii dadka ku nool gobollada sool iyo sanaag iyo waxgaradkii waxay caddeeyeen oo hoosta ka xariiqeen gobashaa shan iyo labaatanka oktoobar ku dhawaaday inay ka soo qaybgelayaan haddaanu salaadiinta nahay anigoo afkooda ku hadlaya waanu la qaadanay waxaan u malaynayaa annagu salaadiin baanu nahay dadka mas-uuliyiintoodii baanu nahay mar haddii soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal qabiila isku raacda nidma oran waaye ay guurtidii cuqaashii iyo waxgaradkii isku raaceen gogasha annana waan waanu afkooda ku hadlaya mar labaad waanu aqbalay cabdikari nolol oo v o a magaalada laascano
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali dot com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahaana ra-iisul wasaarihii hore kana mid ahaa shantii golaha sare ee kacaanka jenaraal maxamed cali samatar ayaa xalay ku geeriyooday gobolka virginia ee dalkan maraykanka haddaba warbixin kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkiisii waxaa inoo haya wariyaha v o e da jaamac abuulle jaamac allaha u naxariistay marxuum jenaraal maxamed cali samatar oo sannadihii dambe xanuunsanaa ayaa xalay toddobadii iyo barkii fiidnimo ee wakhtiga deegaankan ku geeriyooday magaalada virginia ee duleedka washington ee idaacaddan idinkaga imaanayso maxamed cali samatar oo jegooyin fara badan dalka soomaaliya ka soo qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa jegooyinkaasi madaxweyne ku-xigeen ra-iisul wasaare wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaa allaha u naxariistee nooga warramay qofka uu ahaa iyo shakhsiyaddiisii jenaraal maxamed cali samatar jenaraal maxamed cali shire sharmaan oo ay waa hore isyaqaaneen kana mid ah inta nool dadka ugu aqoonta badan jenaraal maxamed cali samatar
taariikhda maxamed cali samatar wax la koobi kara ma aha allaha u naxariisto hadda dhowr daqiiqo ka horbay warkay soo gaaray geeridiisi wax hadda la koobi kara ma aha waa nin maaragtay cumrigiisoo dhan dalka u shaqaynayay jeeska wax ka dhisay dalka maaragtay door weyn ka qaatay destiisa deo walbana uu ka qabtay mas-uuliyin weyn mas-uuliyin weyn ka soo qabtay dalka daaniya isaga waxaan isku kaahoreysay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kontonkii baan isugu kaahoreysay markaas dalka waxaa xukumayay talyaaniga maamulkiisa ayaan ku dhex jirnay gobonamadeyna markaas lama gaarin intaas waa wada soconay oo askar baan isla ahayn saraakiil baan isla ahayn italian wada tagnay waxbaan kusoo baranay dabadeedna haddana maaragtay barashadeeda intii dambena oo militarigana waxaan kusoo baranay mooska asagaa maaragtay hormuudna ahaa italiana sidoo kale jeyska hadee dhismihiisana toddoba iyo labaatankii saraakiil oo ugu horreysa oo jeyska wax ka dhisay ayuu ku jiray allaha u naxariistay sida uu sheegay jenaraal maxamed cali sharmaan jenaraal samater waxa uu ahaa dadkii ugu awooda badnaa dhismihii xoogga dalka soomaaliyeed kow iyo labaatankii sano oo ay ciidamada dalka ay ka talinayeen jamhuuriyaddana waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu sarsareeyey ee awoodda ciidamada dalka maamulayay uu haystay sida uu iiga waramayna jenaraal samater waxaa xilliyadii uu madaxda ahaa dalka soo maray wakhtiyo aad adag haba ugu horeeyeen dagaalkii lala galay dowladdii etoobiya ee isaga oo madax sare ka ah dalka dagaal culus ahaa iyo weliba dagaaladii sokeeyey oo iyaguba culays fara badan keenay jenaraalka ayaa waxa uu iiga waramay waxaa lagu xusuusan doono allaha u naxariistee jenaraal maxamed cali samater
waxay ku xusuusanayaan haddii ninkaan wuxuu ku jiray saraakiisha kuwa ugu horreeyey ee jeyska dalka soomaaliyeed dhisay ayuu ahaa haddana karti iyo iyo iyo wanaag iyo cadaalad ku dhisay ayuu ahaa dabadeedna haddana kahaankii ka dambeeyey oo lixdan iyo sagaalkii saraakiishii qorshaysay oo dalka markaas masaajka haystay ka saaray oo ayuu ku jiray oo dowr weyn uu ka qaadanayay marka waa nin taariikh yacni hadday aska midda askareed noqoto iyo hadday noqotoba mid siyaasadeedba door weyn uu ka soo qaatay oo mas-uuliyaddeedana uu qaaday oo geesinimo uu yeeshay eed iyo iyo iyo iyo wanaag buux ay leedahay mas-uuliyad marka la qaado allaha ha u naxariisto waxa uu marxuum jenaraal maxamed cali samatar ifka kaga tegay dadan soddon iyo sagaal ruux saddex iyo toban ubada oo ka kooban toddoba gabdhood iyo lix wiil iyo ilmahooda oo dhan saddex iyo labaatan iyo ilmaha ay sii dhaleen oo laba ah kulanka iyo isu imaatinka firkiisa ayaa la filayaa inay soo dhammaystiranto ilaa iyo axadda aaskiisa iyo goorta goobta haddii eebaha awood leydmana dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa allaha u naxariisto maxamed cali samater aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena jaamac buulle jaamac dhegeystayaal markaan waxaan jaleecaynaa kaalimihii sugaanta waxaa idinku soo maqan heestii dalmar iyo fanaaniinta salaad derbi iyo xalime khaliif
maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku ciise haladoodin habadaadin naftada dalmarow dalimaa dalmarow dalmarow wada
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idacadeed tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda duhurkii harayse adigay dedaay